weli geedka xilkiijay la wareegay guddoomiyaha cusub ee degmada baydhabo iyo ku-xigeenadiis kureedda munaasabad xilwareegyow ee okudhiidii gudaha madaxtooyada koonfur galbeed taasay ku qiib galeen sihayaga xilka madawiinaaga dowlad goboleedka koonfur galbeed waana ee guddoomiyaga baarlamaanka cabdiqaadir shariif sheekhuna maye wasiirihii xildhibaano ku tirsan lamaada golo odayaalka dhaqanka ganacsato iyo dhiibo ururada bulshada degmada baydhabo malaag maamuud mad ebde oo ku mid ee odayaalka dhaqanka koonfur galbeed iyo maamulka cusub mar usaadhawaayay kantabohayona sagootiyaay kala dardaarami ini mar walba maamulka lunku baahanyi inayo ka dadaalaan cadaalad waana ku shaqeeyaan qaramo bulshada si korlanka qaada heerka nolol dad ka dhaqan koonfur galbeed godob haan baydhabo oo ka tiirsan tacabka iyo daaga
wadagatidisu langi hirqaado may qaaday abaabta hasiisa qaaday madohelaysini madohoor badini madodadaal badini madawaqaaye lamhirqaadi dhaana intaas kobadeyi madawaqaaye lamhirqaadi dhaana intaas kosheyigi inkubada ee walaalkee haloo wiliidintaada sharafsadhe hargenkaaga hoy sharafsada hayaa iqoha ee maamulka hadi cusub ee ma horoon hahay jari may dhowaayan haka dhowaayanne
xildhibaan balaag oo ku tirsan mudanayaalka baarlamaanka koonfur galbeed oo hadal ku jeediyay xafladii xilwareejinta yamayba sheegay in xilwareegyowka qofna lagu qaado qofna lindhiibi ate astaanta dowladnimada laka gorodow
insha allah hasana waaye madiida inama karafudahu dhaafo aan lageekala idhaafo aniga mukunoogo waladaw kan ambaayi waladaw kan sogo dadaalka dadintooyi anigana mukunoogo isiga maylahaa weliba daalasa bulshada dagaalasa lankasto oomine magaala koonfur galbeed aftirsadow ka faraxsana kala wareejinta oo ubaynalamaada maamul fuubiyohaya qof kasta koontakoon hagi habaalnimadeleesa kala doona
gudoomiyaha xilka wareejinaya cabdulaahi cali watiin gudoomiyaga xilka wareejiyaya cabdulaahi cali watiin yaa markii usu jeediyay khudbadii tii sagootinta mayba eedanka dheeraday muddadii degmada usu maamulay walqubadkii geymeeli usu ku bilaaway meel usu
sheeniye degmadan dowladeedku aha maamulinooda inteeduba inteeda oo isbada dhafeeda magacaabay yameedbaa idinku faraxsada waa ninkaa hadhagaada kulinka ninkoo magaalada cusub magaalada magaciisa kareedbaa dib unaqshadeed iyo dib uhareynta magaalada magaciisa kareedbaa dibgujinta ku baaka
xasan maalan emed bikole guddoomiyaga cusub xilki la wareegay yaa usiina mar uuse kolyeegaaday hadalka mayba eed aan rabkan ka adkaaya inayuusa ku shaqeeyi doono ammaanka shaldambooyowka sharciga iyo hanaqowka dowladnimada use ona sheegay inay hoogga saari doono amniga taliyaalka ciidamadana use amar buuho isla goobtaba kasii use oo sheegay inay use lambuunku akhriysada doono inay degmada baydhabo ammaan iyo galanto ku baha laamo amnigana kala xisaabtama doonaan
لكن هذا الصلاة أمنها الدنيا أمنها وهي في شقة يا بلوس وإن أمرنا تلقاك أمرك يقول لها وإن القلوب ابن أمر في شقة يا بلوس ومسؤول لنا ومسؤول سيدنا أمنا وعلمنا شمال القبول رفيق مو أنا تلاوة أنا لكن أنا بعمل لما قرر يعني إن الله أيام توشغينا يقول وأنا بنت توشغينا شغل من من دفاع أنت قريب بيوي شو قريب فتر قريب بيوي فتر سالو وحص ما توشغينا وأنا أرى أنا وأنا أرى أنه يحاول laga shaqeeyo magaalada aqooda ka shaqeeyo ayagoo bariiska dowladda bariiska waa inay shaqe ilaaliyaan howsha ay leedahay qabtaan tahdiidka oo soo gala nabaadka oo maamulka ay ahaa yaanka sameeyo gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif sheekhuna may oo gudaanifkii hadalka hadladin ha afmeeray ya sheegi waana tilmaamay xilka inigsu ii meerta koona ku degaw koona qabadow may baana mar walba lambaahan yeeray in laku shaqeeyey arrimo bulshada silan hela bulsho hoggaan iyo ujeedo shireediya leh hoggaanka iyo iyo isu dhiibka wax walba oo nooga muhiimsan oo mar walba aan gorgortan aan gelin karin waxa waaye koonfur galbeed qadiyadda digriga nafalaa koonfur galbeed mas-uul baa shalay joogay mas-uul kalaa yimi degmada baynaabo mas-uulaa joogay mas-uulka laakiin koonfur galbeed way jirtay waa jiraysaa waana jiri doontaa insha allah wax walba oo aan qabanayno wax walba oo aan qabanayno sabci guriga markaad ka soo kacaysid waxa aad usoo kacaysid aad usoo shaqo tegaysid inay noqoto koonfur galbeed iyo dadka iskaloo la yaqaano digri mirbaa inaad usoo shaqo tagto ayaga qadiyadooda wanaagooda aad aad ka shaqaysid markii shanaadu guddoomiyaga cusub ee xilkii la wareegay xasan maalin cimed biikole isu xilkun qabada iyo umarkii inka damboyta xilkun usug wareegiyey cabdulaahi cali watiin geedkana kolkolaha annagadii cabdulaahi cali watiinna xilkii ka wareegiyey